magaalada burtiin iyo weliba lakagobday munaasabad iyo ka qalanjibiyayeen arday bardeen cilmiga shareecada islaamka islamarkaasayna ku aflayeen macadka ansaaru sunna munaasabada welibaa ku qeybgalay maamulka macadka bahda walbarashada degmada burtiinle waalidiin macalimiin iyo ardayda lanqobday munaasabada maamulaga macadka ansaaru sunna sheekh cabdishakuur cali xirsi iyo weliba isu ku warbiyey heerarkii homareen ardaydu ay ku qalinjibinayaan dafcadii labaad ee macadka ansaaru sunna sanadkan sanadkiisa ayay ahayd markaa halkan isugu nimid ay halkaa ku qalanjibiyeen dafcadii koowaad ee macadka ansaaru sunna insha allahu tacaala haddana waa dafcadii labaad dafcada labaad waxay ka koobnaayeen toban arday siddeed gabdhood iyo laba wiil waxaan aada ugu faraxsanahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad macadka ansaaru sunna juhdiga iyo dadaalka uu gelinayo inuu dadkii waxbaro oo wax soo saaro oo dadkii aqoon uu baro macadka ansaaru sunna sidaa la socotaan baa magaalada burtinle muddo badan buu ka shaqaynayey waxyaalo badan buu qabtay horumar badan buu magaalada usoo kordhiyey dad badan buu waxbaray waxaana ku mid ay martidii ku qeybgalay xafladii ardaydanka hambaliyeen guuliyo deereen iyoona ammaan bileerin iyo honjeediyeen maamulka macadka ansaaru sunna waxaa noo soo baxay toban arday ah oo horey u tallaabsaday oo meeshay sheegeen ka gudbay oo noo soo bandhigay waxay barteen oo aan macduul ku jirin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maamulka sheekh cabdishakuur iyo macallimiinta sida maaragtay dadaalka badan leh oo ay uga qayb galeen hawshaas oo i soo dhoweeyeen iyo waalidiintii ku tabcay oo saacad walba wakhtigaa siinayey aad baan ugu mahad celinaynaa uguna faraxsannahay xafladda quruxda badan ee maanta halkaan ee macad ku soo bandhigay oo ay ku qalanjabinayaan dafcaddii labaad ee ardayda ka qalanjabinaysa macadka arsaalo sunna runtii waa wax farxad leh oo aan ku farxano macadkan runtii wuxuu taagan yahay barbaarinta iyo sara uqaadidda waxbarashada ummaddeenna reer burtille allah idin barakeeyo oo intaas ogala sii dhawaataan waxbarashada heerarkeeda kala duwan insha allah waxaanu leenahay macadka iyo waalidiintii iyo maamulkii iyo soo tabcay ayagana jasakumullahu khayr jazaa waajibkoodii way guteen heerkaas idin soo gaarsiiyeen idinkuna ka abaalka dhicinna insha allah